maxamed cabdi xasan afweyne oo ka mid ah kalluumaysatada soomaalida ah ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka biljimka kadib muddo sanado ah oo si gardarro ah ugu xirnaa halkaas in ka badan toban sano ugu xirnaa dowladda biljimka kadib ayaa ugu dambeyn waxa uu maxamed helay xorriyaddiisa kadib markii lagu waayey eedeymihii loo haystay sanadkii laba kun toban iyo saddexda ayaa ninka kalluumaysatada ka mid ka ah laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada barasilis oo ah caasimadda dalka biljimka muddo toban iyo kow sano ah oo si gardarro ah u xirnaa kadib maxamed ayaa kadib helay xorriyaddiisa iyadoo xukuumadda barasilis ku weysay dhammaan eedeymihii ay u haysatay saraakiil ka tirsan sirdoonka biljimka ayaa ninkan ka qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada barasilis kuwaas oo ku eedeeyey inuu ka mid yahay waxa ay ugu yeeraan burcadbadeedda soomaalida eedeymaha loo haystay ee uu kabiri noqday waxaa sidoo kale ka mid ah in uu ka dambeeyey afduubka markab laga leeyahay dalka biljimka kaas oo la afduubtay sanadkii laba kun iyo sagaalka qaar ka mid ah waddamada caalamka si gaar ah kuwa reer galbeedka waxaa ku xiran dad badan oo soomaali ah kuwaas oo loo haysto eedeymo la mid ah kuwa lagu haysto maxamed cabdi xasan waxaana muddo sannado ah ay ku xiran yihiin xabsiyada dowladahaas